magaalada baydhabo waxaa maanta ka dhacay doorasho ku-celis ah oo lagu sameeyey kursiga hob oo ka mid ahaa kuraasta doorashadoodu oo horey uu u hakiyey guddiga doorashada ee heer federaal iyagoo sheegay in habraacii lagu doortay ay khaldanaayeen guddiga ayaa markii dambe fasaxay kuraastii kale midkan amray in dib loogu celiyo xildhibaan sareeda maxamed cabdallah oo kursigaasi dib ugu tarsantay ayaa mar kale ku guuleysatay wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan kasoo diray baydhaba tartanka doorashada kursiga hob boqol konton iyo afar oo guddiga doorashada heer federaal ay horey u soo celiyeen ayaa maanta lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa tartanka kursigaasi isku soo taagay ilaa laba musharax oo kale ahaa sareede maxamed cabdallah iyo naseexa maxamed yuusuf inta uusan bilaaban tartanka waxaa tanaasushay oo sheegtay inay tartanka ka hartay naseexa maxamed yuusuf kadib si go-antaaga ayaa loogu codeeyey sareede maxamed cabdallah guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed nuuridiin ibraahim ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada maanta ka dhacday magaalada baydhabo
maanta oy taariikhdu tahay labaataniyo kowda bisha afraad waxaa magaalada tan baydhabo inooga dhacday doorashada kursi ka mida kuraasta xildhibaanada golaha shacabka oo deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada tan baydhaba kursigan waxaa ku baratamayay laba murashax oo dumar ah magacyadooda tanna kala ahaayeen sareede maxamed cabdalla iyo nasteexe maxamed yuusuf labada murashax ay ku tartamaysay kursiga maadaama mid ka mida ay u tanaasushay murashaxii kale waxaan kursigan la geliyey cod gacantaag ah sidaas awgeed waxaan ku dhawaaqaynaa natiijada rasmiga ah waana sida tan soo socota sareede maxamed cabdalla ayaa noqotay xildhibaanka rasmiga ah ee kursiga xildhibaan golaha shacabka iyadoo heshay dhammaan codadka ergadii soo xaadirta goobta si gacantaag ah kursiga hob ayaa horey doorashadiisa waxay uga qabsoontay magaalada baydhabo iyadoo doorashadaasina ay dhalisay muran badan oo ku aadan inaan la marin habraaci saxa ahaa ee doorashooyinka guddiga doorashada heer federaal ee fiid ayaa dabayaaqada bishii nofembar sanadkii tegay ee labada kun kow iyo labaatanka waxay hakiyeen oo ay kasoo horjeesteen natiijada kursiga hob boqol konton iyo afar kadib markii guddiga ay sheegeen in mid ka mid a tartamayaasha uusan buuxin sharuudihii rasmiga ahaa ee loogu talagalay inuu maro tartamaha gaar ahaan mid ka mid ah haweenka ku tartamayay kursigaasi ayaa la sheegay inay da-deeda ka yareed shan iyo labaatan sano si kastaba ha ahaatee guddiga doorashada heer federaal ee fiid ayaa ku dhawaaqay dabayaaqada isbuucii tegay in lagu celinayo doorashada kursiga hob boqol konton iyo afar taasi oo maanta ku qabsoontay magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo